أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaadu awalaan lihiin manhaj online sida idiinsoo gudbiyaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لما تحبه وترضى ولا ليال سدا ولالكين شيخ حسن ح- شاقي جزاه الله خيرا waxaynu galabta halkan isaga soo jeedin doonaa kelmado ku saabsan diinteenna qiimaha badan oo aan xasuusinayo naftayda iyo walaalaha imaqlayaba diinteennuna walaalayaal waxay aada iyo aada inoogu boorisay xuquuqda waaweyn ee dadka muslimiinta ay isku leeyihiinna ay ku dartay inay iswacdiyaan oo iswaaniyaan oo khayrka isxasuusiyaan ilaahay baa yidhi jala wacalaa wadakir bilqur'aani man yakhaafu waciida wadakir faina adikraa tanfacu lmu'miniin waani nebi maxamed owo dadka wuxuu sheeg waanadaasi waxay anfacaysaa dadka mu'miniinta ah iyaga ayay ku duxaysaa oo wax ku qaadanaya kuna intifaacaya sidaa awgeed baa walaalayaal khayrkaasi la sheegayo qof kastoo inaga midi wuu u baahan yahay ka sheegayaa u baahan ka loo sheegaya ayaa u baahan inta aynu fadhino ee aynu dhegaysanayno iyo inta aynu ku soo soconno iyo inta aynu ka sii soconnona waxaynu ilaahay jalla wacalaa ka rajaynaynaa inuu miisaanka xasanaadka inoo saaro oo khayr iyo wanaag uu inoogu qoro walaalayaal waxaynu isku baraarujinaynaa isuna dardaarmaynaa baaraka allahu fiikum cabsida ilaahay jalla wacalaa adduunyada maalmaha aynu joogno ilaahay jalla wacalaa inaynu ka cabsanno aynu sida ilaahay jalla wacalaa uu ina faray raallidana uu inooga yahay u dhaqanno oo aynu u toosno waayo cabsida ilaahay waa wax la ysu dardaarmo waxa ugu qiimaha badan sida awgeed baa allah jalla wacalaa waa dardaaranka uu siiyey addoomihiisa ummaddeenna iyo kuwii naga horreeyeyba ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله wuxuu ilaahay leeyahy jala wacalaa waxaanu amarnay oanu kula ballanay kuwii idinka idinka horreeya hortiin kutubta la siiyey iyo idinkaba haddaad tihiin ummadda nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam an ittaquu llah ilaahay ka cabsada idan attaqwa cabsida ilaahay waa wasiyat اllahi lilأwaliina wاlآkhiriin wakadalika hiya wasiyatu nabiyina muxamadi salى اllahu عalayhi wasalama liummatih waa dardaarankii dhaxalgalka ahaa ee uu u dardaarmay rasuulkeena mudani salى اllahu عalayhi wasalama ummadiisa sida xadiidkii sunanka ku jiray uu tilmaamayey maalin baa rasuulku saxaabada waaniyey waana aada iyo aada u xeel dheer waana aada iyo aada u qiimo badan waanadaasoo saxaabadii qalbiga taabatay oo quluubtoodu darteed ay la baqatay indhahooduna ay la ilmeeyeen baa rasuulku siiyey sala allahu calayhi wasalam arrintaasina waa sifada qofka mu'minka ahi uu leeyahay marka la waaniyo ee la wacdiyo qofka mu'minka ah marka la wacdiyo ee khayrka la xasuusiyo tarkiib iyo tarhiib looga warabo aakhiro iyo halka loo socdo loo sheego waa ka qalbigiisu uu boqo indhihiisuna ay ilmeeyaan ilaahay baa yidhi inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wa calaa rabbihim yatawakkaluun in kaleba maahe dadka mu'miniinta ahi waa kuwa marka ilaahay aayaadkiisa la xasuusiyo ee loo sheego qulubtoodu ay baqato marka aayaadka ilaahay lagu kor akhriyana iimaan ka kororhsada ilaahayna jalla wacalaa si dhammaystiran u tala saarta ee u cuskada walaalayaal sidaasaa waanada cajiibka ah ee rasuulkeennu u jeediyey saxaabada ridwaanullaahi calayhim ay u saamaysay oo qalbigooda ay u taabatay indhahoodana ay uga oohisay sideedabana waxay indhuhu ooyaan marka qalbigu qoyan yahay ee waxa weeye qalbigii wanaag iyo khayr uu ku jiro markaasi ayay indhuhu ooyaan waxaad arkaysaa dadkeenna had iyo jeer iyadoo la wacdeeyo loo khudbadaynayo wax loo sheegayo badidoodu aanay ooyahayn isbeddel arrintaasi aanay ku keenahayn waayo xanuunka halista ah ee qalbi qalalka la idhaahdo ayaa dadka badidooda waxa weeye waxyeeleeyey ama maaragtay saamayn weyn ku yeeshay walow anna caynan saacadat latawakafat saxaa'ibuhaa bidamci diiman wahutala walaakinahaa can qaswati lqa- can qaswati alqalbi qaxtuha fayaa daycata alacmaari tamshi sabahlala walaalayaal waxay saxaabadii yidhaahdeen yaa rasuula allah kaannahaa mawcidatu muwadicin fa awsina rasuulka ilaahay ow waanadan cajiibka ah ee aadna waanisay oo riwaayaadka qaarna ay sheegayaan salaad subax dabadeed inuu waaniyey waxaad mooddaa mid naga sii tegayo na sii sabootiyayo waanadiibaad mooddaaye fa awsinaa noo dardaaran lafdi kale wuxuu ahaa famaadaa tachadu calayna maxaad nagula ballamaysaa ee aad nagaga sii tegaysaa ee aadna faraysaa inaanu ku dhegno aanu ilaalino dabada qaala uusiikum bitaqwa allah waxaan idiin dardaarmayaa baa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam cabsida ilaahay baan idiin dardaarmaya waasamci waataaca iyo inaa waxa weeye madaxdiinna maqashaan oo ateecdaan oo ku ateecdaan oo ku maqashaan wixii macruuf ahee aan shar ahayn labadaa arrin ee rasuulku dardaarmay sala allahu calayhi wasalam midna waxa ku hagaagaya bay ahlulcilmigu yidhaahdeen maa bayna alcabdi wa bayna rabbih addoonka iyo rabbigii inta u dhaxaysa oo waa alla ka cabsiga markuu addoonku ilaahay jalla wacalaa ka cabsado waxaa hagaagaya dhaqankuu ilaahay jalla wacalaa la mucaamaloonayay ayaa waxa weeye wanaagsanaanaya arrinka labaadna mucaamaladii dadka uu la mucaamaloonayay iyo adduunyadiisii baa qofka ugu hagaagaysa walaalayaal adduunyadani aynu joogno sidaynu ognahay waa maalmo kooban qof kastoo inaga midi maalin buu ku soo biiray oo la yidhi hebel baa dhashay maalin ka midana wuu ka tegayaa waxaa dhici karta inteenna hadda halkaa fadhidaa iyadoo sidaa u camiran oo guryaheeda iyo ganacsigeeda iyo gaadiidkeeduba ay sidaa u buuxaan inaynu ka soconno oo qofba maalin uu ka carraabo sida walaalaheennii inaga horreeyeyba ay uga tegeen iyadoo sidaasah haddaba waxaynu ku jiraa safar aada iyo aada u dheer baynu xaqiiq ahaan ku jiraa safarkaasi wuxuu inooga baahan yahay sida aan shakiga lahayn sahay iyo jicsin aynu u sii sahayanno oo weliba aada iyo aada u togan buu inooga baahan yahay sidaa awgeed baa safarkeennaa dheer ee xagga aakhira aynu u soconno waxa ugu qiimaha badan ee aynu u sahayanaynaa waa cabsida ilaahay jalla wacalaa ilaahay baa ina farayoo leh watazawaduu fa ina khayra azaadi taqwa wattaquuni yaa ulilalbaab ilaahay wuxuu leeyahy sahay qaata wax la sahay qaatana waxa ugu wanaagsan ilaahay jalla wacalaa cabsidiisa ayaa ugu wanaagsan cabsida ilaahay qofku inuu noqdo mutaqi qof ilaahay ka cabsanaya waxuu sahaydo oo ka qiimo badani ma jirto iga baqa baa rabbi leeyahay jalla wacalaa dadka waxa weeye caqliga iyo garaadka fiican lahow iga baqa baa rabbi leeyahay jalla wacalaa waayo huwa ahlu ltaqwa wa ahlu lmakfira isaga ayaa rabbunaa jalla jalaaluh wataqadasat asmaa'uh isagaa xaqu leh ehela u ah in laga baqo iyo cidduu doono inuu u dembi dhaafo walaalayaal cabsida ilaahay waa ta ay addoomaha ilaahay ku kala dheereeyaan waa ta ilaahay agtiisa ay ku kala wanaagsanaadaan waa ta ay jannada iyo darajaadka sare ku kala mutaystaan ilaahay agtiisa dadku waxa ay isku dhaafaan ma aha walaalayaal qabiil ma aha maal iyo hanti ma aha madaxnimo iyo mansib ma aha awlaad iyo caruur waa shay keliya ilaahay agtiisa dadku waxay ku kala wanaagsanaadaan ee ay isku dhaafaan shaygaa keliyiinahu taqwa allah ilaahay cabsidiisa weeyi qaala allahu tacaala ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay agtiisa waxa idinku karaamo iyo sharaf badan ka idinku alla ka cabsiga badan baa rabbi leeyahay jalla wacalaa sidaa awgeed qofku hadduu doonaayo inuu dadka ka ugu wanaagsan noqdo dadka ka ugu laandheeraysan inuu noqdo hadduu doonayo ilaahay jalla wacalaa ha ka boqo rasuulkeennuna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam akramu nnaasi atqaahum dadka waxa ugu karaamo iyo sharaf badan ka ugu cabsida badan ee ilaahay jalla wacalaa ugu cabsada calayka bitaqwa allahi fi kulli xaalatin tajid nafcaha yowma alxisaabi almutawali waxaan shaki walaalayaal ku jirin qofka sabre ee maalmaha kooban uu adduunyada jooga alla ka cabsiga kaashada ee ilaahay cabsidiisa waxa weeyaan ku dadaala nafcigeeda iyo waxtarkeeda inuu helaayo maalinka qiyaame maalinka aadka iyo aadka u dheer maalinka cadceedda la soo dhowaynayo maalinka ilaahay uu cadhoonayo cadho aanu horana iyadoo kale u cadhoonin dibna iyadoo kale aanu u cadhoon doonin maalinka dhibaatooyinka faraha badan ee baahsani ay jiraan yowman kaana sharuhu mustatiira fakayfa tattaquuna in kafartum yowman yajcalu lwildaana shiiba maalinka walaalayaal dhibaatadiisu ay faafsan tahay maalinkaasi ayuu nafcigeeda iyo waxtarkeeda helayaa sida awgeed baa qof kasta oo inaga mid ah waxaa looga baahan yahay cabsida ilaahay inuu ku dadaalo ilaahay jalla wacalaa inuu ka cabsado marka shaydaanku uu waswaasiyo ama cabsida ilaahay uu ka dhaqaajiyana inuu u soo noqdo oo u isxasuusto ayaa looga baahan yahay in aladiina ataqow idaa masahum طaa'ifu min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun waikhwaanuhum yamudduunahum fi lgayi huma laa yuqsiruun ilaahay jala wacalaa dadka wanaagsan wuxuu ku sifaynayaa inay yihiin kuwa marka shaydaanku waswaasiyo ee uu ka gaadhsiiyo isxasuusta ee xumaanta uu ugu yeedhayo arka ilaahayna jalla wacalaa si deg dega ugu noqda walaalayaal cabsida ilaahay khayr oo dhan baa lagu helayaa khayr adduunyo iyo mid aakhiro mid soo dhaqsada iyo mid raago oo dib dhaca intaba cabsida ilaahay baa lagu helayaa jalla wacalaa waxaa ka mid ah wanaagyada lagu helayo cabsida ilaahay jalla wacalaa baaraka allaahu fiikum in ilaahay jannada ku geliyo bal ogaada oo sidaynu qur-aanka ku aragnay marar badan jannada aa maqasheen wanaaggeeda iyo qiimaheeda yaa gelaya talow ma qof kaste waa maya dadka ilaahay ka cabsadaa iska leh dadka saalixiinta abaa iska leh dadka imtixaanka adduunyada lagu jiro waynu wada imtixaamanay dhammaanteen giddigeen imtixaan baynu u fadhinaa imtixaankaasi dadka waxa weeye baasa ee waxa weeyaan maaragtay gudba ayaa jannadaa iska leh ilaahay baa yidhi jalla wacalaa wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin waxaa u degdegtaan ilaahay jalla wacalaa dembi dhaafkiisa janno u degdega iyo dembi dhaaf xagga ilaahay ka ahaaday jalla wacalaa iyo janno ballaadhkeedu cirka iyo dhulka uu leegyahay yaa jannadaasi gelaya yaa loo diyaariyey ma cid walba laa uciddat lilmuttaqiin dadka ilaahay ka cabsada ayaa iska leh aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi wa tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kaana taqiya jannadaasi waxaanu iska leh oo gelaya xagga addoomaha yaga qofka ilaahay jalla wacalaa ka cabsada ayaa gelaya walaalayaal cabsida ilaahay naartaynu kaga badbaadaynaa oo waxaan shaki ku jirin walaalayaal ilaahay waa kariim waa alla qiimo sharaf badan oo wanaag badan waa jawaad waa alla deeqsiya waa kafuur oo waa alla dembi dhaaf badan waa raxiim oo waa alla raxmad badan ilaaha ina abuurtay jalla wacalaa qof adduunyada kaga cabsan jiray oo noloshiisa ku dhammaystay cabsida ilaahay jalla wacalaa naar gelin maayo ilaahay jalla wacalaa naar ma gelinayo lagama yaabana ilaahay baa qur-aanka kariimka ah ku yidhi wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqadiya huma nunaji aladiina taqow wanadaru alظaalimiina fiiha jithiya qof idinka mid ma aha dad yahow hadduuse idinka mid yahay naarta jahanname ayuu ku aroori doonaa wuruudkaasi ahlulcilmigu waxay ku fasireen dukhuul bay ku fasireen bacdi ka midi oo waxay idhaahdeen naarta waa la wada gelayaa laakiin dadkii ilaahay aanu ugu talagelin waxba yeeli mayso iyaga oo ka badbaaday bay dhaafayaan waxaase ka xoog badan qowlkaa qowlka bacdu ahlilcilmi ay mareen axaadiidta qaarna loo xujaystay oo ah wuruudkaasi ilaahay sheegay waa marista jidka siraad la wada dul maraayo jidka siraad baa dadkii dul mari doonaan marka jidka siraad la dul marana dadku waxay noqon doonaan saddex qaybood ayay noqon doonaan qaybi iyaga oo badbaaday oo wax dhibaataa aan la kulmin ayay maaragtay dhaafi doonaan oo ay xagga jannada u tallaabi doonaan qaybina jidka siraad kalaaliibta kelbadaha ku hareeraysan ayaa waxa weeyaan jarjari doona oo xagxagan doona oo qandhuufan doona iyagoo waxa weeye la xagxagtay oo haddii allaba kuu roon yahay kalaaliibtaasi sida farageetada oo kale ay hay sidaa u jarjareen ayay dhaafi doonaan qayb kalena kalaaliibtaasi intay qabato ayaa naarta jahannama oo jidka siraad hoostiisa ka hulcanaysaa lagu disi doonaa ama lagu guri doonaa ciyaadan billaah wakada asiraatu yumaddu fawqa jahannamin famusallamu naajin waakharu muhmalu haddaba walaalayaal ilaahay jalla wacalaa wuxuu tilmaamayaa dadku inay jidkaa siraad wada mari doonaan dhammaantood arrinkaasaa weliba ilaahay jalla wacalaa uu ku dhaartay waa arrin ilaahay uu isa saaray oo meel laga maraya aanay jirin ilaahay baa yidhi huma nunaji aladiina taqow marka la maro jidkii siraad dadku wada halaagsami maayaane waxaanu badbaadinaynaa oonu naartaasi ka badbaadinaynaa iyo dhibaatadaasi waxa weeye dadkii ilaahay ka cabsan jiray jalla wacalaa kuwaasi iyagu way ka badbaadayaan oo iyagoo nabadgalay ayay meeshaasi walaalayaal khatartaa dhaafayaan waxaa ka mid a walaalayaal cabsida ilaahay jalla wacalaa wanaagyada iyo manaaficda ay leedahay waxaa ka mid ah in dembigeenna ilaahay jalla wacalaa u dhaafo oo cidda ilaahay ka cabsata ilaahay sayi-aadka iyo xumaanaha ka dhacaya wuu u dhaafayaa ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana wayafir lakum wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum wallahu du lfadli alcadiim kuwa iimaanka lehow haddaa ilaahay ka cabsataan ilaahay wuxuu idin siinayaa furqaanan ay maa tufariquuna bihi bayna alxaqi waalbaatil waxaa ku kala saartaan xaqa iyo baatilka ayuu ilaahay jalla wacalaa idin siinayaa nuur iyo cilmi baa ilaahay jalla wacalaa idin siinaya xaq iyo baatilka ku kala garataan sayi-aadkiinana ilaahay jalla wacalaa uu idin dhaafayaa oo sakaa'irtii looga jeedo dunuubtii waaweyneydna ilaahay jalla wacalaa uu idin dhaafaya sida awgeed baa qofka ilaahay ka cabsada is ilaaliya dunuubta qaar haddii ay ka dhacdo in sha allahu tacaala ilaahay jalla wacalaa wuu dhaafaya waida alxabiibu ataa bidanbin waaxidin jaaءat maxaasinuhu bialfi shafiici walaalayaal qofka ilaahay ka cabsada ilaahay jalla wacalaa wuxuu ka arsaaqayaa meel aanu waxa weeye dareensanayn dhibaato kasta iyo culays kaste oo ku yimaadana ilaahay wuxuu u samaynayaa meeluu uga baxo waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra walaalayaal cabsidaa ilaahay jalla wacalaa waa inaynu ku dadaallo si adduun iyo aakhiraba aynu u badbaadno midhahaase aynu qaaris xasuusinay in badan oo kalena aynaan sheegin aynu u goosanno oo aynu u helo maalinka ilaahay la hor taagan yahay ee dhibaatada badani ay jirtana aynu u badbaadno oo aynu u nabadgallo cabsida ilaahayna walaalayaal wax kale ma aha waa qofku wixii ilaahay farayna inuu ka soo baxo wixii uu u diidayna uu iska ilaaliyo isagoo amarka ilaahay u hoggaansamaya ayaa waxa weeye cabsida la yidhaahdaa waxaa kaloo laga wariyey taabici la odhan jiray dalq ibnu xabiib inuu ku tacriifiye ama uu ku qeexay alla kacabsiga tacriif qiimo badan oo uu yidhi alla kacabsigu waxa weeye markii lagu yihi sif lana taqwa alla kacabsiga noo sifee qaala an tacmala biطaacati اllah calaa nuurin min allahi tarjuu hawaab allah waa inaad la timaaddo daacada iyo wanaagga waa inaad la timaaddo adigoo ku sugan nuur xagga ilaahay ka ahaaday adiga oo rajaynaya thawaabka iyo abaalka ilaahay jala wacalaa uu kugu siinayo khayrkaa iyo daacadaa wa an tatruka macsiyata allah calaa nuurin min allah takhaafu ciqaab allah sidoo kale waa inaad ka tagto macaasida iyo xumaanta adoo nuur xagga ilaahay ka ahaaday ku sugan kana baqayo ciqaabka ilaahay jala wacalaa halkaa waxaynu ka qaadanaynaa alla kacabsigii cilmi iyo aqoon inuu u baahan yahay waayo qofku haddii aanu garanahayn macaasida iyo wanaagyada haddaanu kala aqoon xaaraantiiyo xalaasha haddaanu kala aqoon oonu cilmi iyo aqoon u yeelan inuu dhammaantood kala wada saaro way ku adkaanaysaa hadduu xataa qaar ka mida kala saaro dhammaan inuu kala wada saaraa waa mid ku adkaanaysa sida awgeed baa saxaabada qaar laga wariyey inay yidhaahdeen kayfa yattaqi man laa yadri maa yattaqi sidee buu ilaahay uga cabsanayaa qof aan garanahaynba wixii uu iska ilaalin lahaa ee cabsida ilaahay jala wacalaa baal marinayey waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa walaalayaal halkan ama tacriifka iyo hadalka taabiciga jaliilka ahaa in waxa weeyaan qofku daacada ilaahi iyo khayrka uu ku dadaalo isagoo abaalka iyo ajarka ilaahay ka filanaya oo ka rajaynaya macaasida iyo xumaantana uu ka fogaado isagoo ciqaabka ilaahay jala wacalaa iyo cadhadiisa ka baqanaya cabsidaa ilaahay baa rasuulkeenna muxamedi sala allahu calayhi wasalam inoo dardaarmaya inaynu joogtayno oo meel kasta iyo wakhti kastaba aynu ku dadaalo xadiidkii saxaabada qaar ay rasuulka ka wariyeen ee sugnaa wuxuu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam itaqi illaha xayumaa kunt wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan ilaahay ka cabso meel kastoo aada joogto ilaahay kaga cabso haddaad dad la joogtiyo haddaad keligaa tahay haddaad gurigaaga joogto iyo haddaad suuqa tagto iyo haddii aada markaska wax lagu baranayo joogto haddaad waddankaaga joogtiyo haddaad mid kale qabato haddii waxa weeye aada faraxsan tahay iyo haddaad naxsan tahay xaalad kaste iyo meel kastaba ilaahay jala wacalaa kaga baqo waayo xayhumaa tasluxu lizamaani walmakaan macnii makaan iyo zamaan labadaba way wada xamili kartaa waa lagu wada fasiri karaa weeye ee xumaani markay kaa dhacdana wanaag raaci wuu tirtiri doonaaye oo kolley waynu dambaabaynaa bani aadam baynu nahay waxaa la rabaa markaynu qaldaneed dembi inaga dhaco inaynu xasano iyo wanaag ka dabageyno xasanadaasi waxa ugu horeysa toobadii waxa ugu horeysa waxa weeye istikfaartii ilaahay dembi dhaaf in la weydiisto oo qofku soo noqdo oo dembigii isagoo garanaya aanu iska sii wadin oo aanu kusii madax adaygin waxaa kale oo soo gelaya xasanaadka khayrarkii kale iyo wanaagyadii kale ee la samaynayay sida ilaahay yihi waaqimi salaata طarafay الnahaari wazulafa min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikraa lidaakiriin walaalayaal wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadkana dhaqan iyo akhlaaq wanaagsan kula dhaqan ayuu rasuulkeenu yihi sala allahu calayhi wasalam walaalayaal cabsida aynu laasimno waxaa laga wariyey saxaabada qaar in la weydiiyey alla ka cabsiga bal noo sharax waa mahay alla ka cabsigu markaasaa wuxuu idhi nin yahow ma martay weli dariiq qodaxla ma martay wuxuu idhi haa maxaad samaysaa dee digtooni baan ku maraa buu idhi anoo feejigan oo isilaalinaya ayaan maraa oo qodaxdaasi wixii aan lugta xagga shishe ka dhigi karo ee aan dhaafin karo waan dhaafiyaa waxaan xagga soke ka dhigi karo waan ka dhigaa waxaan dhinac ka weydaarin kara waan weydaariyaa si taxadir iyo feejigin leh ayaan dariiqa wada qodaxda ah ama wada dhagaxa ku maraa wuxuu idhi daaka taqwa alla ka cabsigu kaa weeye xikmaawiyiinta bar ka mida ayaa intaasi cabiray oo waxay yidhaahdeen khalli dunuuba sagiiraha wa kabiiraha daka tuqa wasnac kamaashin fowqa alardi yaxdaru maa yara walaalayaal waxaynu ognahay adduunyadan aynu joognaa inay tahay dhammaanteed wada fitan wada macaasi wada qodax waxa lagaga badbaadi karaa lagaga waxa weeye feejigaysan karaa inuu qofku iimaankiisa quweeyo iimaankiisa kobciyo qabriga iyo qiyaamaha xasuusto aakhiro xasuusto ilaahay jalla wacalaa uu ka cabsado arrinka noocaasa ayuu waxa weeye kaga feejigaysan karaa baaraka allaahu fiikum walaalayaal alla ka cabsiga ugu muhiimsanee laynaga doonayaa waa inaynu waajibaadka ku toosno oo markaynu nidhi diintii oo dhan bay koobsanaysaa alla ka cabsigii diintii way kala mudan tahay oo way kala horraysaa waajibaadka ilaahayna saaray waa inaynu aada iyo aada ugu dadaallo waajibaadkaasi ayaa ka fadli badan ilaahayna uu ka jecel yahay sunnayaashii sidaa awgeed baa xadiisulqudsigii xadiisulweliyi caanka ku ahaa saxiixa bukhaariga ku yaalay wuxuu ilaahay lahaa wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabu ilaya mima iftaradtuhu calayh addoonkaygu iiguma soo dhowaado waxaan ka jecelahay waxaan ku faral yeelay waxaanaynu ogsoonnahay faralyaalka waxa uga horeeya towxiidullaahi jalla wacalaa ilaahay in la caabudo oo cibaadada keligii la siiyo waayo waa xaqa ugu weyn ee xuquuqda ina saaran ugu horeeya waa xaqa ilaahay xaqa ilaahayna waa an nacbud allaha walaa nushrika bihi shay-an ilaahay waa inaynu caabudno oo cid kale cibaadadiisa aynaan la siinin xaqaa ilaahayna jalla wacalaa waa ka rabbi dartiinoo abuuray inaynu ka soo baxno oo aynu la nimaadno sida ilaahay yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jinka iyo insiga umaan abuurin wax kale inay caabudaan mooyaane wax kale umaan abuurin macnii inay caabudaan oo cibaadada ii gaar yeelaan ilaahayna qur-aanka in badan buu ku soo celceliyey qaala allahu tacaala wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a وqال الlه تaعالى إyاka نعبd وإyاka نستعين وqال تaعالى وqضى ربka أnlا تعبdوا إلا إyاه وqال تaعالى قل تعالوا أتل mا xرم ربكم عليكم أnlا تشhrكوا bه شhيئا وبالوالدين إحساaنا walaalayaal aayado aad iyo aad u badan ayaa calىa kuli xaal ku soo arooray oo ilaahay jala wacalaa towxiidkiisa iyo keliyeyntiisa uu inagu farayo towxiidka aynu ku dhegno ilaahay cibaadada aynu ugu gaar yeelno khuraafaadka aynu iska ilaalino iyo waxyaabo fara badan oo tawxiidka dhaawacaya hadday tahay qardhaas la yska laalaadiyo hadday tahay faaliye iyo fooxiso wax la weydiiyo hadday tahay falalow iyo saaxir lagu meeraysto hadday tahay waxa weeye ilaahay cid aan ahayn oo la baryo ilaahay cid aan ahayn oo wax loo gowraco ilaahay cid aan ahayn oo laga baqo ilaahay cid aan ahayn oo gurmad iyo gargaar la weydiisto ilaahay cid aan ahayn oo cudur iyo caafimaad waxa weeye loo tiiriyo ama loo nisbeeyo kullu daalika waa in aada iyo aada looga fogaado waajibaadka walaalayaal towxiidka marka laga yimaado salaadii baa kusoo xigta salaadii waa in aada iyo aada loo ilaaliyo faralkeeda waa in la ilaaliyo dahaaradeeda la ilaaliyo wakhtigeeda la ilaaliyo sunnaheedana waa in aada iyo aada loo ilaaliyo waa in sidaas oo kale soomkii la ilaaliyo xajkii qofku ku waajibay la ilaaliyo waajibaadka kale waa in la ilaaliyo sida labada waalidu samafalkooda sida xidhiidhinta qaraabada sida wanaajinta jaarka waajibaadku walaalayaal aada bay u badan yihiine guud ahaan waa inaynu ku dadaallo sidaasoo kale sunnayaashiina waa inaynu ku dadaallo oo sunnayaashu waajibaadkana waa inoo kabayaanoo wixii inooga dhinma waa laynooga buuxinayaa darajaadkeennana waxa weeye way dallacayaan dembigeennana ilaahay baa jalla wacalaa ku dhaafaya ilaahay baa ducadeenna ku aqbalaya ilaahay baa inoogu gargaaraya oo inoogu tooga quminaya oo arrimaheenna inoogu toosinaya oo inoogu hagaajinaya walaalayaal cabsida ilaahay saasay u guda ballaaran tahay aynu aada iyo aada ugu dadaallo waxaa ka mid a waajibaadka dumarka gaar ahaan u saaran xijaabkii oo xijaabku wuxuu ka mid yahay cabsida ilaahay jalla wacala sidaa awgeed baa ayatuha almar'atu lmuslima haweenay yahay muslimadda ahi haddii aada xijaabato ood aayadda qur-aanka ah ee ilaahay xijaabka weyn dumarka ku amray aada u hoggaansanto ama aada ku camal fasho ogow alla ka cabsigii weliba waajibka ahaa wax ka mida ayaad fulisay haddii waxa weeye aada xijaaban weydana alla ka cabsiga caynkaasi a waad ka tagtay sida awgeed dumarka waxaan u dardaarmayaa xijaabkana inay aada iyo aada u ilaaliyaan waxa walaalayaal xijaab la-aanta iyo xishood la-aanta iyo xaya la-aanta iyo wax alla wixii aan wanaagsanayn waxa maanta dumarka ugu yeedhayo u gacan haadinaya shaydaanka iyo gaalada iyo in alla intii xun ee baydhay oo dhan ayaa waxa weeye ugu gacan haadinaya ilaahay jalla wacalaa dumarku ha ka cabsadaan si aanay naaraha la sheegay u gelin ha xijaabtaan waayo haweeneyda jidhkeeda asturi weyda waxa weeye inay naar gelaysaa rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam oo xadiiska saxiixa muslimka ku yaala laba qolo ahlu naarka ka mida weli maarag baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mida labadaa qolo ee naarta gelaya nisaa'un kaasiyaatun caariyaat maa'ilaatun mumiilaat ru'uusuhunna ka asnimati lbukhti lmaa'ila lam yadkhulna aljannata walaa yarixna riixaha wa ina riixaha la yuujadu min masiirati kada wa kada dumar baa ka mida waxbay xidhan yihiin haddana way qaawan yihiin waxa soo gelaya bay ahlulcilmigu yidhaahdeen dumarka dharka xidhan laakiin dharkaasi khafiif cawrada aan qarinahayn uu yahay iyo jidhka waxaa kaloo soo gelaya dumarka dharka xidhan laakiin intii la yidhi qariya aanu dharkaasi wada gaadhahayn oo tusaale ahaan cagihii iyo kubabkii ay muuqdaan oo tusaale ahaan qoortii ay muuqato oo tusaale ahaan madaxii wax ka midi muuqdo oo gacmihii iyo cududihii iyo wax ka midii ay muuqdaan kullu daalika ma bannaana sababna waxay u yihiin haweenaydaasi inay naar gasho waxaa kaloo soo gelaya dharka ku dhajisan jidhka ee waxa weeye cawrada sifaynaya ee xubin xubin u kala maaragtay sheegaya ayaa isaguna waxa weeye soo gelaya walaalayaal dumarka noocaasi jannada ma gelayaan inay galaan iska daayo urteedana heli maayaan baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam xataa ma urinayaan waa xaq waa run waa xadiis saxiixa muslimka ku yaala arrinka noocaasa haweeney kasta oo muslimadii waa inay nusbi caynayha nusba caynayha waa inay dhigto labadeeda indhood waa inay hor dhigto oo ay daawato oo mar kasta oo shaydaanku ku waswaasiyo xijaab la-aan iyo waxa weeyaan markaa asturaad la-aan waa inay nafteeda u sheegto tira naar miyaad iska xijinaysaa maalinka aakhira inaad fadeexadowda miyaad iska xejinaysaa cadaabka ilaahiya cadhadiisa miyaad iska xejinaysaa naf yahay jawaabtu waa maya haddaba xijaabka ku sabira u adkayso baaqyada ka imanaya gaalada iyo shaydaanka iyo inta xun waxa weeye waa inaanu qofku dheg jalaq u siin weeye dheg waa inaanu jalaq u siinin walaalayaal waxaa loo baahan yahay guud ahaan inaynu aada iyo aada u dadaallo waxaa cabsida ilaahay ka mid a waxyaabaha xunxun ee muqaadaraadka ah inaynu aada iyo aada isaga ilaalinno maanta waxa magaalada guud ahaan ku soo badanaya oo xaafad kasta laga cabanayaa waxyaabaha markaa muqaadaraadka laydhaah oo ku soo badanaya dumarkii gaar ahaan iyo dhallinyartii yaryarayd berigii hore ragga waaweyn iyo dee waxaasaa lagu sheegi jiray kumay badnaan jirin noocyadan kale maanta dhallinyartii yaryarayd ayaa waxa weeyaan markaa aada iyo aad ay arrintaasi ugu soo badanaysaa waxay ku soo badanaysaa dumarkii waxay ku soo badanaysaa gaar ahaan hablii yaryaraa ee carruurta ahaa bay ku soo badanaysaa waa waxaynaan arki jirin mukhaadaraadkaasi waxay ka kooban yihiin khamrigii waxay leeyihiin xashiishadii oo iyadu ta ugu sii darana sida la sheegayo farabaas ku haysa magaalada oo xaafad kaste ama in kastoo isku dhow guriye iyo meelo lagu iibinayo oo lagu xaraashayo ayaa jira ayay ku odhanayaan dadku oo marka ay kuu sheegayaan caruurtii yaryarayd ayaa waxaa laga iibinayaa iyadoo laba laba kun la siinayo oo sidii buuriga loo laabi jiray warqad yar ay ugu laabayaan oy sidaa ku cabayaan ilmaha bahashaa bartaana uu ku daayey akhlaaqdiisu way ku daysay dadnimadiisu way ku daysay maskaxdiisu way ku daysay dhaqankiisu wuu ku daayey fikirkiisu wuu ku daayey waa qof bikulli macaani lkelima waa qof ka dhacay oo si kasta oo loo eego uga dhacay weeyaan walaalayaal dhibaatooyinka noocaasa maanta inagu soo food leh innaguna waa inaynu iska ilaalino oo dee qof qof weyn oo aafoobayba halistiisa ayuu leeyahay carruurteenna iyo ubadkeenna iyo in alla intii aynu dhawaaqa gaadhsiin karrana waa inaynu waxa weeye ka feejigaysano oo aynu aada iyo aada isaga ilaalino oo aynu ilaahay jalla wacalaa kaga cabsanno ayaa walaalayaal laynooga baahan yahay baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayran waagii hore waxay dadku markaa jiray oo la maqmaqlay yacnii ragga oo waxoogay yaro qayilay oo qaadka waxa loo yaqaana aada u isticmaalay nin baa dabadeeta aada iyo aada uga calaacalay dhibaatada uu leeyahay iyo habeenkii inuu ku raagayo iyo inay waxa weeyaan markaa bahalkaasi uu dhib leeyahay waagii dambe ayaa waxa soo baxay dumarkii qaar ka mida inay waxa weeye iibiyeen qaarkoodna ay dee qayileenba wuxuu ihi markii hore ciyaar bay haytaan calaacalay iminkay cadrada iibiyeen qaarna cunayaan buuri waxaynu idiin sheegayaa walaalayaal intii hore oo dhan wixii aynu calaacalaynay waxaa la odhan karaa way dhadhoweydba shaw maantaynu wallaahi ugu darannay oo da'yarteennii iyo ciyaala iskuulkii iyo carruurtii yaryarayd balwad iyo balaayo meel walba loola taagan yahay waxaa inagu jira mufsidiin gacmo wax fasahaadinayoo daakhili ah oo gudaha ah iyo qaar khaariji ah oo inaga baxsan oo dabadda inaga soo fasahaadinaya ayaa labaduba ay jiraan aynu feejignaanno aynu xadar iyo digtooni qaadanno ilaahay aynu kaalmaysanno cabsida ilaahay aynu kaalmaysanno ilaahay aynu u noqonno xadhigga ilaahay aynu ku dhegno ayaynu fitankaa iyo dhibaatooyinkaa kaga badbaadi karaa inaynu baraarugno aynu toosno oo dad soo jeedo diintooda ilaashanaya aynu noqonno oo diintooda u damqanaya ayaynu arrimaha kaga gaashaaman karaa ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrkiiyo wanaagga inuu ina waafajiyo dembigeenna iyo kii waalidkeenna uu inoo dhaafo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi